wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenu toddobaadkii tigi iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeenu toddobaadkii tigi iyo soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaadiya yuusuf sheekh cadow waxaana halkan idinka soo tegiya si toosa anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo dhowr hore dowladda federaalka ee soomaaliya u sheegtay in ayan samayn doonin wax muddo kordhin ah oo ku saabsan xilligii loo qabtay in ay dhacdo doorasho ka dhacdo dalka soomaaliya ayaa haatanna wararka soo baxayo waxa ay tilmaamayaan in guud ahaan doorashadii loogu talagalay dalka soomaaliya xilligeedii uu dib u dhac baaxadle ku yimid haatan waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo isdultaaga waxay ka soo baxay kulamadii beryahan u socday madaxda maamulada gobolada iyo kan federaalka kaasi oo sida muuqata haatan dib loogu riixay xilligii maamulka cusub ee dalka soomaaliya loogu talagalay madaxdiisa in lagu soo xulo laguna doorto guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dalka ayaa ugu dambeyntii waxay caddeeyeen in doorashada dib ay u dhacday ku dhowaad muddo laba bilood ah iyadoo arrintaas muddooyinka ugu dambeeyey aad loo hadalhayay abuukaati cumar maxamed cabdulle oo loo yaqaano cumar dhegey oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in doorashada ku dhowaad muddo laba bilood ay dib u dhacday wuxuuna sheegay soddonka bisha oktoobar ee soo socota in madaxweynaha la dooran doono iyadoo inta ka horeysana lasoo diyaari doono xubnaha baarlamaanka iyo weliba golaha aqalka sare ee dalka sidoo kalena lasoo dooran doono guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo weliba guddoomiyaha golaha aqalka sare wuxuu go-aamiyey in howlaha doorashooyinka la bilaabo tobanka agosto laba kun lix iyo tobanka sidoo kale guddigu wuxuu go-aamiyey in doorashooyinka la qabto waqtiyada soo socda doorashada aqalka sare ee baarlamanka waxaa la soo gebagabaynayaa ugu dambeyn shan iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun lix iyo toban doorashada golaha shacabka waxaa la qaban doonaa afar iyo labaatanka sebtembar ilaa iyo tobanka octoobar muddadaas waxay isugu jirtaa muddada diyaargarowga iyo musharaxiinta oo odolahoodii ka horjeedin doona ergooyinka wax dooranaya sidaasna doorashaduna waxay ku dhici doontaa maalmo ka mid a maalmahaas shan iyo tobanka doorashada guddoomiyaha baarlamanka waxaa la qaban doonaa shan iyo labaatanka octoobar laba kun lix iyo tobanka dabcan isla waktigaas waxaa iyadana la qaban doonaa doorashada afhayeenka ama guddoomiyaha aqalka sare kumar bay dhacay doorashada madaxweynaha waxaa la qaban doonaa soddonka octoobar laba kun lix iyo tobanka guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada ururada bulshada iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan fududaynta howlaha doorashada loona diyaargareeyo agabka iyo amniga ay doorashada laba kun lix iyo toban u baahan tahay wabilahi tawfiiq guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee yihiin howlaha doorashada sidoo kalena wax faragelin aysan ku haynin dowladda federaalka iyo weliba beesha caalamka
annaga qorshe howleed laga horreeyey oo isku day ah oo madasha waktigeeda la sameeyo ugu jiraa doorashada waxaa mas-uul ka ah guddigan in la qabto qorshahaana guddigan ayaa sameeyey sidaas darteed guddigu wuxuu ku shaqayn doonaa jadwalka sida ku qoran inuu maaragtay tareynada u baahan yahay qabto inuu odayaasha la xiriiro inuu wacyigelinta bixiyo inuu hawshiisii wado marka waxaan aaminsannahay in beesha caalamka oo ah maaragtay iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaybaha ku shaqadana dhammaanteen dalkan inuu gurmud u yahay in doorashadaas la qabto laslana ogol yahay sidaas darteed waxaa damaanad ah in la qabanayo guddigaa idiin soo jeediyey ka warsugo hadday qabsan weyso markaas waxaad la weydiisaan maxaa isbedelay laakiin hadda yaan la hordhicin inay qabsoomi weyso iyada qabsoomayso doorashada hogaaminteeda waxaa ka mas-uula guddigan abukaati cumar dhegey ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan oo keliya guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada ururada bulshada iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan fududaynta howlaha doorashada loona diyaaryareeyo agabka iyo amniga ay doorashada laba kun lix iyo toban u baahan tahay inkastoo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka haatan ay ku dhawaaqeen in wakhtiga doorashada muddo laba bilood ku dhow dib loo dhigay ayaa haddana muddooyinka ugu dambeeyay arrintan waxay ahayd mid ay si aada u hadal haayeen siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda ayaa horay dowladda eedeymo ugu soo jeediyey inay doorashada dib u dhigayso waxaa horay lagu ballansanaa bisha sebtembar ee soo socota tobankeeda ugu dambeyn in la doorto madaxweynaha iyadoo sidoo kale inta ka horeysana loogu talagalay xubnaha golaha baarlamaanka iyo weliba golaha aqalka sare in lagu soo doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xilka madaxweynaha loo doortay tobankii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxaana xilkiisa waxaana wakhtigiisa uu ku egyahay tobanka bisha sebtembar ee sanadkan inkastoo haatan xafiiska uu sii joogi doono ilaa soddonka bisha oktoobar maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho
Injigo kiyariya, obor makagaru.